istaalka guud ahaan dowladda waxay ku darsataa weeraatay malaha laakiin maanta waxaan ku faanaynaa dowladdu biri iyo wixii ka dambeeyaba inay diyaar u tahay shaqaale ka shaqayn lahaa ama shaqaalihii ka shaqayn lahaa isbitaalkan shaqaalihii ka shaqayn lahaa isbitaalkan oo dhaqaalahoodii iyo xuquuqdii ay ku shaqayn lahaayeen oo u dhammaystiran yahay hadduu la yidhaahdo inay soo gaari doonaan isbitaalkan maalmaha soo aadan hadduu la yidhahdo waxaan nala joogo maalmahan aan iska war haynay guud ahaan deegaanada hirshabelle gaar ahaan gobolka khaasatan deegaanadan dad wax soo bartay oo diyaar u ah inay ka shaqeeyaan isbitaalkan oo ka soo jeeda deegaankan hadduu ilaa idhahdo maalmaha soo aadanna itixaanay mari doonaan